xanuunka macaanka amaba soomaalida ay ugu yeerta sokorta waxaa lagu garan ogaa inta badani inuu ku dhaco dadka da'da ah iyo qaar kale oo xaalado caafimaad daro oo ugu soo dukaalo balse sanadihii ugu dambeeyey guud ahaan caalamka waxaa si weyn looga hadalhayaa kiisaska xanuunka macaanka amaba sokorta oo soo ridanayo caruurta yaryar ee aanan qaangaarka ahayn doctor shaafici xasan cali oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada tani jowhar ka howlgala ayaa ka waramaya heerarka xanuunka uu marayo iyo waxyaabaha sababa in uu sii fido xanuunka macaanka amaba sonkorta
khatarta uu leeyahay waa lagu kala duwan yahay markii loo fiirinayo nuucan teebwanka ah ee ilmaha ku dhaco yacni waxa ugu badan waxaa waaye sida guud waxaa loo kala qaadaa waxaan acute ama cronic inay yihiin yacni complicationna oo yacni dhibaatooyin ka dhasho waqti hore iyo dhibaatooyin ka dhasho waqti dambe yacni loo kala qaadaa kuwa ugu horeeya marka nuuca teebwanka oo kale oo ilmaha ku dhaco nuucaasoo kale cunuga wuxuu kaa geli karaa maxaa la yihahdaa diabetic kito acidosis iyo waxaa jiro maxaa la yihahdaa independent nuuc kale ah oo hyberglycemic ah oo tape twoga ay leedahay tape twoga waxaa sii kalala markaa yacni afar waxyaabood waa saameynta ugu badan ay keeni karto afarta saameyn ugu badan ay keeni kartana waxaa waaya inay keliyaha saameyso oo diabetic nefropathy la dhaho iyo inay saameyso nerviska oo diabetic neuropathy la yiraahdo iyo inay saameyn ku yeelato indhaha oo diabetic retinopathy loo yaqaano iyo sidoo kale ugu dambeyntii haddii nerviska la saameeyo qofka waxaa laga yaabaa inuusan yacni nerviska xanuunada wax noo qaadaya iyaga waa inay xanuunka dareemi waayaan qofka haddii xanuun uu dareemi waayo waxaa laga yaaba marka dhibaato inay lugta kasoo gaarto dhibaatada lugta kasoo gaartana yacni haddana waxaa dhibaato kale ka jiro dadka macaanka qabo hiilinkooda yacni inay meesha bogsooto waqti dheer ay qaadane yacni bogsiimada ku xumaanayso haddii bogsiimada ay ku xumaatane infectionkii soo gaaray lugti ka gaaray waxay qaadanaysaa marka waqti dheer inuu reysto haddii uu reysan waayan ugu dambeyntii waxaa ka dhalanaysa yacni qofka in lugta laga jaro amputation yacni waa saameynta ugu badan oo keeni karo sidoo kale waxaa jira saameyno kale ay keeni karaan sokorta macaanka ah waxaa ka mid ah waxay saameysaa iyada labadaba microvascular iyo macrovascular xididada aadka u yaryar iyo xididada aadka u waaweyn saameysaa waxaa ka dhalan kara maxaa layihahdaa cudurada ku dhaca wadnaho kale ay saameyna ku yeelan kartaa sidoo kale maxaa layihahdaa stroga oo kale yacni dadka gacanta iyo lugta ay dhaceysoo kale iyadana sidoo kale saameyna ku yeelan kartaa waxyaabahaasoo badan saameynay keeni kartaa marka haddii daawadan yani haddii cudurkan sokorta la kontarooli waayo ama sidii daawadii rasmiga sidii loo rabay qofka haddii uu qaadan waayo yacni horta waxaa bulshada ugu loogu wacyigelin karaa bulshada horta waxaan cudurkan wuxuu yahay in laga dhaadhiciyo soo hadda waxaana dadka qaara waxay u maleeyaan cudurkan hadduu kugu dhaco sida malaria oo kale in laga reesanayo oo kale yacni samson soomaalida waxyaaba qaar ay aaminsan yihinaa jiro waxyaabahaasoo kale in yacni laga tiro oo yacni wax rasmiga ah ee caafimaadka oo qabo loo sheego tusaale ahaan qofkan yacni haddii sokor kugu dhacday burbalem ma lahan yacni khadar waaye khadarta alla inaan raali ku noqono waaye laakiin waxaa muhiim ah maadaama waxaan sokor ay kugu dhacday inaad sokortaada adig aa ka warqabtid yacni mashiin yaraad jiro lagu cabiri karo qofkaasi iska cabiri karo always yacni sokortaada inaad iska fiirisid mar kastaa ka warqabtidna sidaas yacni macnaha caafimaadkaaga uu ku hagaagsanaanayo laakiin haddii ka waran kaninia lagu soo qoray daawada lagu soo qoray haddaadan isticmaalin oo maalin dhaaf aa u isticmaal sidoo kale ama maxaa la yihahdaa aaba iska wada day sidoo kale markii aa isbuuc ama laba isbuuc ama u maximum haddii aa bil aa wadid oo kale oo qofka iska joojinayo soo haddii waxaan waa lagaa sheegay macaana qabtaa haddii lagu dhaho for your life yacni daawadan inaa wadid waa yacni dalka soomaaliya ma laha goob caafimaad oo si gaar ah uga howlgasha baxnaaninta dadka uu soo rito xanuunka macaanka isla markaana lagu xanaaneeyo una gaar ah